madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo wasiirka waxbarashada hirshabeelle siciid hagar camrow ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu sheecinaya imtixaanka shahaadiga fasalka afraad ee dugsiga sare taasoo lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sanadkan ayaa waxaa kaalmaha ugu sarreeya kasoo muuqday imtixaanka fartuun tahliil guuleed oo ka mid ah ardayda beledweyne ka gashay imtixaanka qaranka xuseen muuse sharaawe agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle xuseen muuse sharaawe agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaanka
xogta imtixaanka ardayda waxaa loo diiwaangeliyey imtixaanka isku diiwaangelisay oo isku diyaarisay loo qorsheeyey soddon iyo sagaal kun saddex boqol lixdan iyo sideed arday waxaa imtixaanka u fadhiisatay soddon iyo sideed kun afar boqol toddobaatan iyo kow arday konton iyo sagaal ka mid ah waxay ahaayeen lab boqolkiiba afartan iyo kow boqolkiina waxay ahaayeen dhadig oo boqolkiiba sagaashan sideed ah sideed boqol sagaashan iyo toddoba arday imtixaanka way ka baacdeen mayna gelin oo u dhiganta boqolkiiba labo natiijada guud soddon iyo laba kun toddoba boqol toban iyo afar arday ayaa gudubtay oo u dhiganta boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaa haray shan kun toddoba boqol konton iyo toddobo oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo toban tobanka kaalin ee ugu sarreysa imtixaanka tobanka arday ee ugu sarreysa ardayga ugu horeeya waa caaisha aadan ugaas xirsi ka socota gobolka banaadir dugsiga soos ninety one point nine nine bacent sagaashan iyo kow dhibic sagaal sagaal boqolkiiba khaalid cabdinuur xuseen xaamuud oo jubbaland ka socda iskuulka markabley ayaa oo ah boqolkiiba wuxuu keenay sagaashan iyo kow dhibic sagaashan saddex kaalinta saddexaad waxaa ku jira faysal maxamed ibraahim cali oo ka socda koonfur galbeed iskuulka rainbow lilaa u dhigtaa waxa uu keenay boqolkiiba sagaashan iyo kow dhibic konton iyo kow kaalinta afaraad waxaa ku jirta fartuun tahliil caalin guuleed oo ka socota hirshabeelle hiiraan integrated schoolka leeraa dhigata sagaashan iyo kow dhibic afartan iyo afar boqolkiiba ku baasta kaalinta shanaad waxaa ku jira cabdiqani cabdixakiin xasan axmed oo galmudug ka socda iskuulka sunlight la yiraado dhigtaa sagaashan iyo kow dhibic afar boqolkiiba ayuu ku baasay oo kaalinta ku galay kaalinta lixaad laba arday ayaa iskula jirta cabdi isaaq xuseen maxamed oo koonfur galbeed ah iskuulka salaaxudiin baydhaba ayuu dhigtaa waxa uu kaalinta lixaad ku galay sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sagaal boqolkiiba kaalinta lixaad waxaa kaalinta kula jira ramla isaaq maxamuud cabdi oo isla koonfur galbeed ah iskuulka albashaa'ir dhigata sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sagaal ayay ku gashay kaalinta lixaad khatro axmed cabdiraxmaan xasan ayaa waxay gashay kaalinta toddobaad oo ka socotay hirshabeelle iskuulka maclow abiker ayay dhigataa sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo sideed ayay kaalin sideedaad waxaa galay cadnaan cabdiweli maxamed yuusuf oo ka socda banaadir turkish macaarif sagaashan iyo kow dhibic soddon iyo toddobo ayuu ku galay kaalinta kaalinta sagaalaad waxaa galay cabdiqaadir maxamed diiriye afrax oo ka socda banaadir iskuulka mucaasir sagaashan iyo kow dhibic labaatan iyo sagaal madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir iyo wasiirka waxbarashada hirshabeelle siciid hagar camalow ayaa si wada jira hambalyo ugu diray ardayda imtixaanka gashay
hambalyo ayaan leehay guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaana ardada itixaanka gasha dugsiga sare iyo waalidoontoodii ee ku soo dadaalay ee wakhtiga badan geliyey waxaan leehay hambalyo guul iyo horumaraan u rajaynayaa ardadii waalidiintayna waxaan u rajaynayaa natiijo ay ku farxaan dhammaan inay heleen runtii reer hirshabeelle guul weynayay u tahay in lagu shaaciyey hirshabeelle gaar ahaana caasimaddii jowhar itixaankii dugsigii sare waana markii ugu horeysa ee dowlad goboleed lagu shaaciyo runtii waxaan leehay reer hirshabeelle hambalyo hambalyo ayaan leehay waa ku mahadsantihiin dadaalkiinna
iyo dejinta imtixaanka oo tababar badan loo galo kadibna la dejiyo imtixaan imtixaanka waana natiijada soo baxday waxa ay ku dhisan tahay halkee ay ka leexsan tahay runtii waxaa farxad weyna inaynu joogno magaalada jowhar oo halkan uu ka socdo sanadka soo socdo oo tiro ahaan dan tahay si sana dugsiyeedka noo bilaabanayo isbuuca soo socdo aan ooga dadaalno ardayda geli doonta imtixaanka sanadka soo socdo oo tiro ahaan iyo goobo ahaanba aada uga tiro badan kuwa maanta aynu natiijadooda waxaan aad iyo aad iyo aada ugu faraxsanahay in maanta imtixaanka laga shaaciyo staideka hirshabeelle waxaan hambalin leeyahay dhammaan bahda waxbarasho ee dowladda hirshabeelle ay joogaan waxaa maanta farxad u ah inay noqdeen staidekii ugu horreeyey ee laga shaaciyo sanadkan ayaa imtixaanka waxaa u fadhiistay arday ka badan soddon kun oo arday kuwa oo imtixaanka ku kala galay gobolada dalka